wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan aanu ku eegaynaa kulan shalay uu la yeeshay safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya stephen schwartz soomaalida ku dhaqan dalkan maraykanka gaar ahaana agaaraha washington d c safiirka ayaa talooyin iyo fikrado iyo warbixinaba ka siiyey bulshada soomaali maraykanka ee ku dhaqan agaarka washington d c dalka soomaaliya sidoo kalena iyaguna xoge iyo fikradaba ay u gudbiyeen safiirka iyagoo cabiray sida xilligan adag ee weliba abaaraha xuni ay ka jiraan soomaaliya wax looga qaban karo soomaaliya barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa ka qayb galaya baarliin cali oo ka mid a soomaalida ku dhaqan agaarka washington d c cabdiqafaar cabdi wardheere maxamed maxamuud cali afgooye shukri cabdulaahi cadow oo dhammaantoodba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee muddana dalkan kasoo shaqeeyey ee la kulmay safiirka aan ku hormaro barlin cali barlin bal waxaa nooga warantaa waxyaabaha ugu waaweyn ee safiirka uu ka dhawaajiyey ee soomaaliya hadda caqabadaha ku ah iyo waxa aad adinku ka qaban kartaan mahadsanid walaashay baahida soomaaliya aaday u badan tahay hadda waktigan la joogo abaaro aada u xun ayaa jira oo intii hore kasii badan ayaa jirta waxaan jeclaan lahaa abaarahan horta in wax weyn laga qabto abaarahan soo noqnoqonayana in noqnoqoshadan dadka waxay lahaan jireen beero oo waxay waxay abuurtaan waxay gelin jireen meel ay ku keydsadaan ma ay jiri jirin sidaan aynoo dhibaato badan inay jirto oo wax keydsigii u dhammaaday dadkii abuuran jirayna aanay si bay u abuuri jireen aanay u abuurin waxaan jeclaan lahaa in equipment la siiyo si ay ay u abuuraan wax badan oo abaarta soo socota haddii ay noqoto wax ilaahay amarkiisa ay ku timid ama hadday noqoto wax bini aadan uu sameeyey oo dagaalo iyo waxa barakac ay sameeyeen markaa dadkii abaarta markay dhacdo si ay godkoodii ugu noqdaan ma aha cunto un in la siiyo waxaan jeclaan lahaa in knowledge la siiyo in maxay ahayday ha in beerihii waxan yare ay ku qodaayaan laga dhaafo oo la siiyo mashiine ay ku qotaan in baraakada ceelo loo sameeyo abaarta intaanay imaanin in laga tabaabushaysto oo wax badan loo sameeyo imean abaaraha meesha ugu xun hadda bay iyo bacool imean there is no reason ee abaarba uga dhacdo meeshaas its waa meeshii ay ka bixi jireen wax walba oo laga heli jiray ay ka imaan jireen oo wadanka oo dhan ay ay la gaarsiin jiray haddana waa meesha ugu liidatoo ugu dhibaato badan maaragtay marka waxaan jeclaan lahaa maanta markaan la hadalnay safiirka way ku jireen intii ugu dambeysay waxa abaaraha uu wax ka sheegay laakiin waxaan jeclaan lahaa anig inaan not xataa in aan loo arkin in adduunyada un aan wax weydiisano laakiin soomaalida lafteeda xataa in aan isku tashano oo aan dadkii si aanay abaarahan iyo waxaan aanay u dhicin maaragtay in in in ay ka horta soomaalida arinteeda waxaa loo fiirin karaa laba arimood midna waa waxa dhow oo waktiga dhow oo hadda degdega ah ku jira sida maaragtay abaaraha iyo arinta baarliin taabanayso oo dadkii la quudinayo dadkii gaajay u dhimanayaan oo waxa weye waa waxa hadda dowladdii iyo maraykan iyo dalalka caawinaya soomaaliya o dhan hadda ay la halgamayaan marka waktiga dhow horta taasaa degdegaho waaa waxay u baahan tahay jawaab degdega ama ha noqoto dadka qubajoogta ah ama ha noqoto dowladda iyo dadka hadda gacanta ku haya dalka oo hawsha haya marka aniga siday iila muuqato waxa weye markii abaartaas iyo waxaas laga baxo waxaa muhima markaas in dowladdu ay amnigeedana soo ceshato sida hadda safiirku noo sheegayna dowladdu macno male haddaanay service ama howlo u samayn dadka waa caqabadaha hadda ugu sarreeya weeye wuxuu noo sheegay isagu dalka waa nagaga xog gaalsanyah hadeeru ka yimid annagu muddo ma tegin waxaad moodaa inuu kuleeyahay haddii dowladdu aanay sideedaba service ama howlo u samaynayn xagga tacliinta muxuu ahaa amniga waxyaabaha dadka u baahanya haddayna samaynayn dowlad maaha macnana ma samaynayso marka waktiga dheerna waxaa la rabaa inay taas ay xooga saaraan waktiga dhowna in abaartaan iyo sidii loola tacaali lahaa qurbajoogtuna rool bay door weyn bay ku leedahay dowladduna markastaba hadee waxa weye waa hawsha keliya u taalla hadda haddii aanay dadka abaarta ka saarin ciday xukumayaanba ma jirto
asalaamu calaykum waad mahadsan tahay walaashaen filistiin iyo voice of america soo dhaweynta halkan safiirka maanta arrimo badan ayaana ka wada hadalnay walaashay walaalkay ayaa ka dhawaajiyey waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxaan ku darayaa aniga dowlad wanaag waa arrin muhiima soomaaliya sidaad la socotaan sidii waagii dowladdii jirtay ay dhacday dhowr dowladood ayaa isa soo dibamaray our partners the international community ayagana qayb weyn ayay ka ciyaareen sidii wadankan hore looga marin lahaa laakiin midda mar walba annaga inaga maqan oo loo baahan yahay in laga dhawaajiyo ayaa ah isu tashiga annaga inaan isu tashanno dhibaatadii ilaahay nagu idmaday oo na gaartay wanaaggii waxyaalihii ka soo baxay markaad eegto waxaa ka mid ah soomaali badanoo waxbaratay oo ilaahay cilmi siiyey dhan walbaba ha noqoto hadday aan leed xagga dhaqaalaha xagga security-ga xagga waxbarashada xagga caafimaadka marka inaan bedelno fikraddeena ah mar walbaba inaanu isu hadlayno international community inay gacanna siiyaan ay wax noo qabtaan iyadoo taas ay wanaagsan tahay laakiin sida walaalkay uu ka dhawaajiyay waxaa loo baahan yahay in the long term in laga fakero sidaa annaga wax isu tari lahayd dowlad wanaaggan waa meeshay ka bilaabanayso mar walba waxaynu ka hadalnaa security-ga security wax yacni muhiim ah waay ummad walbo oo wada nool oo degan in la helo security laakiin labada wax kale oo aan mar walba ilowno oo ayaa ah sidaa aniga qabo bulshada sidii loo horumarin lahaa haddii ay noqon lahayd xagga waxbarashada xagga caafimaadka hooyadii wanaageedii aabihii sidii uu karaamo u lahaan lahaa subax shaqo waadi lahaa caruurtiisa ugu soo shaqaysan lahaa iyo xaaskiisii so waxyaalahaas fabrigii ma garanaysaa society ama bulsho isku hayo ayaa waxaad moodaa inay naga kala faraarqeen oo loo baahan yahay inaanu xoogga saarno tan kalada ayaa iyadana ah dhaqaalaha kubcinteeda haddii aysan dhaqaalo jirin meesha oo wadankii investment uusan jirin economic development uusan jirin iyadana mar walbaba waxaa waaye gacan ayaynu fidsanaynaa oo waxaan sugaynaa inay dad waxna siiyaan waddan qani aha ilaahayna siiyey oo bad iyo beriba wax walba inoo leh marka waa inaanu fakernaa sidii aynu annaga wax ugu qabsan lahayn tan saddexaadna tan saddexaadna waa security-ga iyadana
shukrahay asalaamu calaykum waa ku salaamay horta waa ku faraxsanaa maanta kulankeenna waan ku faraxsanaa awsa safiirka inaan la kulannay warbixin fiican na siiyey ani waxaan qabaa sidii walaalahay ka dhawaaqiyeen abaarta horta waa short term waay wax diraayo ma ahan forever abaartanne waxaa loogu inay ku soo noqon waxaa loogu bixi karaa qalabki dadka ay ku shaqaysanaayeen soomalia waxay qabtaa beer waxay qabtaa beero badan webiyaal fiican waxay qabtaa costland fiican marka haddii loo keeno dooman dadkii fishery ku samaystaan beerihii kuwii qalabka loo geeyo wax kastaba la shaqaaleeyo marka ummaddii haddii la howlgeliyo ummadda xataa ma fikirayso amaan maaragtay security because nin kasta shaqo haystaa laakiin qofta hadday shaqo haysanin wuxuu ku fikiraya wax kale inuu inuu baabi'a wax kale inuu xadaam wax kale inuu sameeyo marka muhiim waxa waaye in ummaddii shaqo loo abuuro ha noqoto gobol ha noqoto degmo ha noqoto caasimadda meel kastoo joogaan ardaydii xataa waa in loo diyaariyaa meeshii ay ku shaqo bilaabi lahaayeen haddii ayagoo jaamacad ku jiraan ayagoo high school ku jiraan marka waxa waaye ummadda haddii la wada shaqaaleey amba meel ay ku tigsan yihiin wadankaas waa socdaa waa wadan socdo laakiin wadankii haddii dadkii shaqaynayna amba soo saar lahayn ummaddaas iyo wadankaas waa fadhin midda kalena waxay noqonaysaa markastaba inaa gacan aid noola siiyo oo aan ka xoroowin maaragtay waxa gargaarkii waxaan haysano iyo nimcadaan haysano waa mahadsantaha shukra waxaa jirta inta badan waxaa la yihahda maraykanku wuxuu xoogga saaraa dhinaca ammaanka drones badanaa jira ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn howlgallay ka fuliyaan soomaaliya guud ahaana reer galbeedka waxaa la yidhahdaa hay-adaha qaramada midoobay sii marayaan ma jirto kaalmo toosa ama howlgal toosa oo ay maalgelin ku sameeyaan haddii la yidhaahdo maraykanku hal ama laba waxyaabaha soomaaliya ugu muhiimsan ha ka qabto maxaa ka mid a horta dabcan security-ga waa waxa number ko ah haddii la rabo wadankeena annagoo u dhalanay xataa ama dadkii deganaa xataa wadankii hadii uu stable security maxay lahayd aanay jirin waxba waxba ammaan hadduusan jirin waxba ma hagaagayaan i mean ilmihii waa la kufsanayaa gabadhii waa la kufsanayaa xoolihii waa la dhacayaa wax walba waxa hadii i mean that security waa wax wanaagsan waxa kale ee aan isleeyahay ama haddaba ay ka qabtaan ama ay qabanayaan ama ay qaban doonaan ama ay ku jiraan ay ku soo jiraan waxa ugu weyn waxa weeye waxbarashada waxbarashada marka waxbarashada hadday soo gasha meesha ay dadkii waxbartaan shukri hadda sida ay bilowday ay sheegtay oo kale waxa weeye qofka markuu waxbarto because generation waxa jira oo aan waxba baranin oo tiradii ka batay oo you know waagii markii labaatan dhowr labaatankii sano aanay waxba meesha waxbarasho wanaagsan aanay jirin marka hadday waxbarasho fiican dadkii ay helaan waxay helayaan shaqo abu shaqay helayaan dowladdiina waa inay shaqo u abuurtaa waa marka dadkan wax siismada la leeyahay ee shukrina ay ay taabatay cabdiqafaar uu taabtay maxamed uu taabtay waxsiismadan in laga daayo marka waxbarashada inaan dabagalno waxa ugu weyn hadda ay sameeyaan maraykan waa waxa weeye waxbarashada and i think waxaan u malaynayaa waxyaabaha kale oo dhan ayr ayr hadda dowlad you know sanad walba markaan aragno afar sano lix sano markaan aragno soomaalida especially annaga dadkeena qurbo jooga ah mar kasta ee dowlad cusub timaado hami fiican ayaan leenahay waxaa nagala ha tan tanaa aada u shaqaynaysaan leenahay waa la jirnaa mar walba waxaan lehenaa oo tan tan ayaa shaqayn doonta until the end oon aragna ma aragtay wixiina inuu collapse garoobayo ha laakiin you know ilahay harjadiisa lagama dhigo so we are still hoping in maaragtay tanna ay noqoto mid fiican tan ku xigtana sidii ambasadorka uu sheegay ay noqoto one man vote ay noqoto oo dadka ay usoo galaan marka rajo weyn ayaa jirta waxaan u malaynayaa inay inay and i think aniga waxaan jeclaan lahaa in waxbarashada iyo caafimaadka aad loo saaro haya cabdiqafaar runtii waxyaabaha muhiimka ah oo hadda aan shirkaan ka korsanay aan kulankaan safiirka la kulnay waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu yidhi haddii buu yidhi ammaanka yani mar kastaba ammaanka ammaanka ammaankaa lagu hayaa ammaankana waxyaabaha salo ah waxaa weeye yidhi in la helo waddan shaqaynaya waddanku markuu shaqaynayo oo dadkii aad yani siinaysid canshuurtii aad aruurinaysid hay-adihii dhisaysid aad samaynaysid waxyaaba wax ku ooloo dadkii ay taaban karaan wuxuu leeyahay ammaanku militarigu waa qayb un ka mida keliya weeye marka runtii aad baan ugu farxay inuu aada u fahamsan yahay isku darka yani arintan waxna waa military oo ammaanka waa lagu sugi karaa laakiin saddex afar shan lugood oo kale bay leedahay oo arrimaha serviceka iyo iyo ay ku jiraan maaragtay dawladdu inay inta revenue ama dakhli soo gasho ay wax ku kala hogaamin karto mushaarka bixin karto shaqaalaha ay howlgelin karto shaqooyin ay abuuri karto marka waxaad moodaa in hadda dadku waa la wada yaqaanaa soomaaliya prioritiska ama waxyaabaha muhimka waa la wada loola yaqaanaa oo qof waliba waa kuu sheegaya waa in amniga la sugaa waa in dawladdu shaqaysaa waxaasaa lagu sheegaya laakiin su-aasha meesha taal waxaa weeye how ama sidee sidee loo samaynaya marka dawladda iyo hay-adaha caawinaya o dhan waxaa looga baahan yahay inay xoogga saaraan oo ay isku mashquuliyaan bal horta sidii dadkan soomaalida ah oo hay-adaha maaragtay hay-adaha dawliga ama wasaaradii baa la dhisay in revenue iyo dakhnina la abuuro ay xooggana saaraan barnaamij googo-an oo la fahmi karo sida uu u soconayo ama ha noqoto caruurta wax la barayo ilaa iyo maaragtay waxyaabahan waaweyn oo hadhowtadii judishariga iyo shuruucda waaweyn oo dalka loo dejinaya iyo ciidanka xoogga dalka la dhisaya iyo sidii amisom loogu bedeli lahaa qaran soomaaliyeed oo ciidan soomaaliyeed oo iyagu cagahooda ku taagano marka waxaad moodaa baahida waxa loo baahan yahay dadkao dhan waa ogyahay su-aashu waxaa weeye sidee marka lagu gaaraa goolashaas weye waa kusoo noqon doonaa sida lagu garaa haye afgoy waxaan ku darsan lahaa aniga qorshaha qorshaha sideedaba waa wax muhiim ah mar walbaad rabta inaad wax samayso haddaadan hayn qorsho iyo hadafkii sidaad ku gaari lahayd waxaad qabsan lahayd way adag tahay inay wax kuu suuroobaan dowladd ayaa hadda tagtay dowladdaas markii ay timid qorsho ayay la timid haddaad dib u eegto hadda qorshihii waxna way qabsameen waxna yani iyagoona dhammaan ayaa laga tegey marka dowladdan cusub ee hadda soomaaliya u idmatay waxaa wanaagsan inay lahaato qorsho ummadda oo idil wada ogyihiin dadkeeda ogyihiin international partnerskana ay ogyihiin markaad intaas la timaado ayaad wax walbaba si wanaag ah oo habsami ah ayaad ku wadi kartaa haddii ay middaas maqan tahay waxaan filayaa dhibaato weyn inay in lala kulmi doono qorshaha middaas ayaa anigu iigu muhiimsan in in la ogaado sideed u shaqaynaysaan iyo hadafkiinu muxuu yahay sidaad ku gaari lahayd marka labada dhinac oo is leedahay waa fiicnaan lahayd in maraykanku soomaaliya ka gacansiiya ama meelaha ugu muhiimsan ee isleedahay maxaa ka mid aniga waxaan oran lahaa kolleyba waana mid ay taabatay dowladdan cusub hadda waa mahadsan tahay hay shukri
ana waxaan kusii dari lahaa horta xagga security-ga oo ammaanka oo xagga soomaaliya ani waxaan qabaa dadka ammaan daradaas ridaayo waa soomaali dad kalen bara noogama imaan waa dadkeeni waa ilmaheenii waa dariskeenii waa qaraabadeenii qolo kasta ha noqoto marka wax wa wax internal waa wax external loogu yimid ma ahan marka internal waxay u baahan tahay in la sameeyo wax oo maaragtay security-ga apparatics ina si fiican loo dhiso in la sameeyo xataa degaamada nebro watch waxa dhahaa bareykan way qabaan oo xaafadii is ilaalinayaan sheegayaan whois yaa ku jiro meesha iyo in dadkan oo ku ku biiray maaragtay waxaan dadka dilayo inay la siiyo lacag in la soo dhoweeyo in laga baabiyo in iskuul loo furo in xataa markay ka soo baxaan meeshay ku jireen in si fiican loo soo dhoweeyo oo karaamo ahaan loo soo dhoweeyo oo la yidhaahdo maanta waad reysay you win because waxaa ka soo baxday dhib oo iyo dhib wax kuu keeni lahaa wanaagaa timid marka dadkaas waa in xataa si fiican loo soo dhoweeya oo aan ka hore sidii maaragtay dhaqancelin loo sameeyo oo meel dhaqangelin la geliyo lacag la siiyo wax la baro marka ninkan waxa waaye wuxuu ku biiri waxa waaye dhibaata haysato maybe lacag ma haysto shaqo ma haysto wax kale ma haysto iskuul ma haysto marka all of that iskugu imaatay marka cunigaas wuu dhiban yahay marka waa in dadkaas wax loo fidiya intaasaa qaba ammaanka ammaanka ha dhanka ammaanka wax loo fidiyo waa dadkaas waa mahadsantiid door intee leeg ayay qurbo joogtu ka qaadan kartaa in dowladda maraykanka gaar ahaan dadkiina maraykanka joogay maraykankana ah in dowladda maraykanka ay soomaaliya meelaha ugu dhibka badan leh ay ka caawiso inaad adinku noqotaan kuwii iyagana soo gudbin lahaa baahida dadka ma noqon kartaan isku xirayaashii bulshada iyo dowladda maraykanka oo labadiiba ma u dhexayn kartaan ka diaasbara ahaan ama qurbo joog horta qurbo jooga adduunyada oo dhan ama soomaaliya xataa waa stakeholders runtii qurbojoog waa ka baxnay markii aan meelaha dadka yar aan ahayn oo aan isku xirneen aan ahayn hadda qurbajooga its a big deal in maraycan society-ga inta ah marka wax badan ayay qaban karaan wayna isku xiri karaan awooddiina way leeyihiin wax badanaan qaban karna marka oo waa waa waa isku xiri karnaa wadankii iyo iyo waayo soomaaliyaan nahay nagama tirna soomaalinimadii dhaqankiiyaan leenahay diintiyaan haysanaa wadankeenniyaan tagnaa halkanna waxaan nahay soomaali maraykan ayaan nahay oo waxaan leenahay awood aada weyn ayaan leenahay waxaan samayn karnaa in aan la xiriirno waayo waxaan nahay dad maraykan ah waxaan dhiibnaa canshuurtaan dhiibnaa waxaan ka qayb galnaa waan doorashadaan ka qayb galnaa qof kasta oo maraykan ahaa oo weligiis inta joogay oo kalaan nahay cid naga xigta ma laha marka waxaana looga baahan yahay in aan congresskeenna la xiriirno waxaad arkaysaa soomaali hadda haddaa dhahdid hu congresskaaga yaawa aanan garanayni congressken inaan la xiriirno sanadka inaan inaan tagno inaan barisgarayno inaan culees saarno inaan riixno in aan waxa aan annaga rabno ee aan leenahay wadankeeni waxaasu u baahan yahay waxaa tahay qofkii aan doortayaa tahay wallaahi way soo jawaabayaan immediately soo jawaabayaan haddaan annaga riixin oo awooddaas aan leenahay laakiin inta badan soomaalida aada isuguma xirno howlihiyaa ka batay dadkana i mean wax oo lacag la-aana ma jirta meeshaan qof kasta dantiisu u horaayaa laakiin haddaan gelino wakti ah two percent haddaan gelino oo waktigeenna aan ka qaadno oo aan la xiriirno oo aan miitino aan weydiisano wayna ar kulano aan la yeelano wayna arkayaan waxa aan rabnana aan dhigno meesha xataa haddaanay kasoo bixin hundred boqol kiiba boqol wixii aan wareys aan dalbanay wax yarbaa kasoo bixi kara intaa kasoo baxday ciyaalkeenaa sii wadi kara annaga haddaan meesha ka baxnay wax walba waxay u baahan yihiin in tallaabo la qaado aniga i really see waxaan u arkaa wax fiican inay soo socdaan ayaan arkayaa runtii runtii waxaan leeyahay muxuu ah hoob fiican rajo fiicanaan leeyahay haddii aan sharciyada wadankan siday yihiin iyo dadkii annaga naga soo horreeyey boqolaalka sano ka hor deganaa wadankan waxyaabihii ay sameeyeen aan ku dayanno ee aan sameyno runtii si fiican dowlad keligeed wax ma tarto wadankan aad arkaysid dowlad keligeeda ma dhisto volunteerska ay qabaan haddaa aragtid waad yaabaysaa amiin waa ogtahay isbitaallada haddaa aragtid intaasoo volunteera ka shaqayso jaamacadaha haddaa aragtid intaasoo volunteera ka shaqayso marka ha iskaax u qabso annagii marka haddaan inta joogno yes lacag ma nalagu siiyo fine dhib ma laha laakiin saacado yar waa waa waa gelin karnaa si aan u sameyno marka marka waxaan jeclaan lahaa in awooddaasna waan leenahay waana la wadaa weli an waxaan jecelahay inay sii socdo haya cabdiqafaar waa sax weeye inta baarin sheegtay oo dhan waa ku raacsanahay marka la yihahdo waxqabadka waxaan qaban karno anaguba qurbajoog ahaan sidaad ka warqabtana hadee qurbajoogtu hadda madaxweynuhuba qurbajoog buu ahaa yani mar kastaba xiriirka ama ha ahaato kuwa aadaya oo maalgelinaya oo muddada soo joogaya ama ha ahaato kuwa iyaga dibadda jooga oo mar kastaba maaragtay siday noqotaba ha suurto gashee ka qayb qaadanaya oo ololeynta ama ama xag dhaqaale loo dirayo ama ama een een bas hadda masalan farmingkan ama abaartan oo kale dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaan waa waa u gurmanayaan mid u hadla mid congress-kiisa waxa mid maaragtay een dhaqaale gaara dira marka quba joogta doorkeedu wax la qarin kara maaha wax aad iyo aad u ballaaran weeye laakiin sida bahrain sheegtay xoogaa organization ama abaabul baa ka maqan oo male dalalkii kaloo naga soo horreeyey oo haddaad fiiriso waddankan dadka dhisay kulli qurbo joog weeye ama ha ka yimaado jarmal ama ha ka yimaado israa'iil ama ha ka yimaado turki waa waa dad ka ka kala yimid adduunka oo dhan qolo kastana waa ku xiran tahay dalkeedii marka wakti bay qaadanaysaa annaga qurbajoog cusub baan nahay oo waddankan marka loo fiirsho dalalkii waddankan dhisay gadaal baan kasoo gaarnay laakiin haddana waxay noqonaysaa is-abaabul iyo inaan is-aruurino iyo inaan maaragtay u helo hay-ado iyo iyo iyo iyo nidaam aan awoodda hadda aan ku leenahay iyo waxa aan ku samaynayna aan kordhin karno ama tabanjibaari karnaba nasanid hayafgood waddan sidiisaba waxa dhiso waa ganacsiga ganacsatada private sector waxay yidhaahdaan waddankan iyo dowladdii oo facilitate garaysa regulatory yar wax jira oo fududaysa si maaragtay waddankii dhaqaalihiisii u kabco oo loo helo nolol wanaag marka inkastoo walaalahay intay ka dhawaajiyeen oo ah volunteerismka ay wanaagsan tahay iyadana waxaa muhiimad aada u weyn leh in ganacsatada ha ahaadaana kuwa waddanka gudihiisa jooga ama ha ahaadaana kuwa waddankan hadda aynu ku noolnahay ku nool haddii ay noqon lahayd minnesota ohio atlanta iyo inta kaloo lamid ah in ay yeeshaan xiriir xagga ganacsiga ah oo laisu xiro wadamadan horumar haddaad eegto turkiya iyo ninkan walaalkeen odagaha taabta oo kale aad waxay u horumariyeen dhankooda xagga ganacsiga markaad eegto conferenceya halkan ku qabtaan oo kambaniyadaan maraykanka iyo ayaga isku xirmaayaan si ay u horumariyaan wadankooda dhaqaala maantana waa aragteen meeshay taagan yihiin marka fikradahaas waaweyn ayaa loo baahan yahay inaynu ku bilowno discussionkii mar wadahadal wadahadalkiisa alxamdulilah ilaahay meel fog ayuu nooga keena hadda markaad eegta meeshaan aan joogno wax badanna waan kororsanay marka waa inaan ku fikernaa sida ugu wanaagsan ee aan maaragtay waktigeena aan u gelin lahayn aan ugu markaas markaasna aan dib ugu heli lahayn yacni waddankeena dib u dhis iyo isu tashi aan anaga horey isu isu marin haddii aan leno walaasanta shukran
ani waxaan ku dari lahaa sidii walaalaha ka dhawaajiyeen waa run volunteerism waa run because waxa waa qurbo joogtada banaanka joogo waxay yihiin dad wax soo bartay ama banaan ku soo bartay khibrad leh experience leh skill sets leh marka inaan la wadaagno skillskaas dadkii gudihii jiray dowladda xataa aan tusaaleyno waxa ka qaldan iyo wixii wanaagsan si hadhooti wixii wanaagsan marka la tuso ay xataa ku dhaqmi karaan oo wadankiina markaas kor u qaadimi karo because waxa waaye wax kasta waa shared waxa waaye experience shared shared knowledge in la sameeyo marka waxaan qabaa dadkeena qubra joogta xataa isku imaan karna dadkii cilmiga leh aan dhahno okay maxaan each person muxuu qaban karaa soo qoftaa hadda engineering tahay engineerinka maxaa ka qaban karta hadduu yahay environmentalist environmentka for example badan biyaha lagu shubaayo deegaanka guuray nabad guur ku jiro waxaas oo dhan ninka ka qaban karo marka waa inaan u sameynaa some kind of plan for dowladda because dowladdii anaga waddankeena waayo dadkeena waayo ummaddeena baabi'ayso marka haddii anaga aan isku maarata isku xirmin oo aan isla sameynin some kind of coalition yahay markaas coalition waxay noqonaysaa in waddankii xataa aan dhahno wahaade waxaana idinka qaldan disigo aan fiirino kan hanoola fiiriyo marka ayaga xataa waxay ka qaadaan samkaana baraarujin idea waxay ka qaadanayaan maaragtay fikrado badan markaas waxaan qabaa aniga diaspora lagama maarmo diaspora waxba weyn ay jirtaa
waa sidaa sheegto wax weynay taraan diasporada laakiin inta badan waxaa la yidhaahdaa soomaalida oo kale dadka diasporada waxaa lagu xantaa inay soomaaliya tagaan markay xilka rabaan laakiin aanay jirin soomaali bulsho ahaan isugu xiran oo u taagan in ay wax qabtaan fikrado fiican ay hayaan soo jiidano fiican ay hayaan lakiin baarlin siday sheegtay caqabadaha jiro waxaa ka mid in qof walba uu ku qasbay inuu dantiisii wakti badan geliyo oo ay yar tahay qofka soomaaliga ah wakti yar inuu siiyo bulshada mala dhihi karaa horumar la-aanta iyo culeysyada dalka ka jira diaasbarada ama qurba joogta laftirkeeda qeybay ku leeyihiin gaar ahaan soomaalidiina maraykanka waa su-aal aada u adag soomaalida halkan joogta oo noqota horta ay noqonayaan qaarkoodna waxay la noqdaan cilmi badan ay la noqdaan oo waxay la noqdaan ayagoo higsanaya wax maankooda ku jira oo habeen iyo maalin ay isleeyihiin maxaan ka sixi karaa wadankii haddaan tago wax ma ka bedeli karaa aan ay ismoodaan inay wax walba ay bedeli karaan you know qofka markay maskaxdiisa intaa gashana waxa weeye khatar buu ku jiraa markuu tago wuxuu arkayaa xataa wuxuusan la qabsan karin dabeecaddii berigii hore uu kala tegay wadanka ama dhaqankii uu kala tegay waayo isagii baaba bedelmay waxoogaa markuu tago wuxuu filayay oo dhan ma arkaayo amin shaqadiisuu ka tegayaa amin imagine qofka halkan jooga mortgage uu bixiyaa college student uu bixiyaa insurance uu bixiyaa lacagtiis mushaar fiican uu qaataa nolol fiican uu ku nool yahay nolol aad u fiican uu ku nool yahay markuu halkan joogo laakiin always annagoo dhan waxaan higsanaynaa noloshaan fiican waxaan kasii higsanaynaa aniga lafteyda baarliin ah waxaan idhaahdaa alla wallaahi haddaan mar tegi lahaa xataa haddaan aqal soomaali ku noolaado waan jeclaan lahaa haddaan waddankaygii aan tago oo aan nabad ku helaayo you know geed hoostiis haddaan fadhiisto I mean hamiga qofka bini aadanka uu ku jiro waaye dadka soomaalida halkan joogta ma aha inay lacag doonka yihiin qaarkoodna waxa weeye noloshii xoogaa way la feelgarowday halkan ayagoo joogo laakiin majhuur enough way dad waxa weeye oo maskax fiican leh wax fahmaayo ayagana the same thing oo qofkan kale ee ilaahay cilmiga siiyey oo maskaxdiisa iyo oo rabo inuu wax uu hayo labadoodii markay meesha tagaan dadkii wadanka joogayna waxay u arkayaan in waxay leeyihiin anigaa halkan usoo cabay you know kaadadayda oo weligeyba kusoo jiray dadkan marka waxoogaa frictiona jiro qofkan hamiga weyn kusoo socdo inuu waxoogaa lugihiisa dhulka uu dhigo uusan ahayn ilaahay wax bedeli lahaa inuu kaasaan samaynaa sidan haddii la leeyahay oo aidihiisa un uusan soconin oo kan kale ee walaalkiisa ama walaashiisa meesha joogta hamiga ay qabto uu la tashado uu dhegaysto oo la kala aamuso xoogaa yar marka waxaan jirin xiriirkii yaraa laakiin labada dhinacba waxaan u arkaa
qurbaha dadka jooga iyo dadka wadanka jooga ayaa ayaa disconnect coordination fiican ma laha su-aashaan kugu soo celiyo laakiin dadkiina halkan jooga ee soomaali maraykanka ah doorka la idinkaga raba inaad dalkiina ka qaadataan maadaama aqoonta aad leedihiin waayo aragnimadii leedihin ma gudateen waajibkaas ya qaarkood way guteen qaarkoodna ma gudanin waa mahadsantahay hay cabdiqasaar
waa sidaan kadaay u sheegay qurba joogtu waxa weeye waa waa isku jirtaa qaarna waxa weeye qaar goostay inay dalkii tagaan oo ay wax ka qabtaan qaarna waa intayada dibadda ku hartay oo weli maaragtay siyaabo un kale jecel inay ugu taxalluqaan dalkii marka waxaasoo dhan waxaa sal a laba shay aniga aragtidayda waa mid waxa weeye horta qurba joogtu awood muuqata oo micno samaynaysa ku yeelan mayaan dalka haddaanay iyadu organized ahayn oo ama hab hay-adeed ha u organize garaysnaadeen ama ha u ahaadeen ururo ama coalitions waxa rabta ugu yeer haddaanay organize garaysnayn iyagu impact weyn kuma yeelan karaan waxay sameeyaan waxay noqonaysaa wax shaksiyana taas waa mid qolana waa qolada gudihii tagtay qoladaas gudaha tagtay marka lafteedu waxay isugu jirtaa dad u tegay inay sida parliamentary oo kale wax muddo ay ku hameeyeen inay wax ka bedelaan ayagiina waxaa bedela environmentkii ama meeshii ay ku jireen see ugu shaqaynaysaa meelaan amni ka jirin oo aadan xirfadaadii soo bandhigi karin oo aadan ilmihii wax u dhigi karin oo haddaad khatar tahay aadan cisbitaalkii inta tagto aadan hawl u seerdigarayn karin marka inkastoo qurbajoogtu ay khibrad aada u fara badan leedahay haddana waxaa weeye khibraddii waa inaad heshaa meelaad ku apply garaysa ama meelaad u isticmaashid haddii hadda injineerka ama takhtarka ama maaragtay soomaaliga xirfadda gaarka aleh uu maanta ama xamar ama boosaaso ama garowe ama hargeysa uu maanta meel ka degto suurtagal ma aha inuu inta meel ambulatoriya a furto ama iskuol furo ama combany furto inuu siduu rabo uu wax u fuliya marka waxyaabo badanoo waxaa jira ka horeeya inta aan qurba joogta midhahooda runta alla guran waxaan isleeyahay taas waa imaanaysaa haddii alla idmaho inta dalku u cagadhiganayo keliyay ku xiran tahay waanay ka qayb qaadanayaan waa iyaga joogo hadeerba dadka dejinaya ama hogaaminaya qurba joogta u badan waa mahadsantaha hayaafgoy aniga su-aashaan yani si waxaan u arkaa positive ama wanaaga su-aashaa weydiisay horta soomaalida sideedu waxay tiraahdaa nin tiisa daryeela ayaa tu kala daryeela dadkan ma meesha wada jooga kulligeena waa waalidiin ayaan wada nahay caruuraynu dhalnaa halkaan ku ilaahay nagu siiyey marka aniga middaan qabo waxay tahay qofka bini aadanka sidiisa midda ugu horeysa looga baahan yahay waxay tahay inuu gurigiisa daryeelo haddaad caruurtaadii iyo gurigaagii aadan wax u qaban wax u qaban karin hadde ma garanayo sidaad societyga intiisa kale aad wax u gaarsiin laheed wax ugu qaban laheed middaas iyada ahna waa mid haddii alla idmo soomaalida in the long term haddii alla idmo wax u tari doonto caruurtan halkan lagu dhalay si fiican wax loo baraayo wadankoodina la tusaayo dhibaatooyinka ka jira waa kuwa iyaga berita u istaagi doono dadka hadda wadanku ku noqday ku noqon maayo waa laga hadlay noocyada ay kala yihiin laakiin adduunka haddaad eegto hadda waxaanu ka hadlay meeshaan dowladdan israa'iil la yidhaahdo waa aragtay waa dowlad yar ummadeeda yar yihiin shan milyan lix milyan laakiin influencekay adduunka ku leeyihiin wax lasoo koobi karo aan ahayn sababtu maxay tahay waxay ogaadeen waxa loo baahan yahay ay ayaga u baahan yihiin si ay u horumaraan waddankan aanu joogno annagoo halkaan joogno oo wax qabanayno ayaan waddankeena wax tari karnaa adduunka dowladda ugu qooda weyn hadda jirta maraykanka waa waanu wada ognahay policy makerska dadka halkaan waxa ka sameeyo haddii aan la xiriirno oo aynu arrimaheena kala hadalnay sidaan rabno ninkan odaga safiirkaa maanta wuxuu ka hadlayay somaaliya foreign policy blueprintiga ay sameynayaan ideyooyinku naga qaaday annaga haddii uu meeshaas ku daro aniga waxaan u arkaa wax waddankaas wanaajin doona haddii alla idmo marka waxaa loo baahan yahay wax walbaba dhibaato walbaba inaan dhanka wanaagga aanu ka fiirino sidee annagoo halkaan joogno maanta aan wax u tari karaa effective u noqon karaa intaan berrito waddanka aanan ku laabin
anigu waxaan ku dari lahaa horta soomaaliya soomaalida dadka e waa dad aada u fiican waa dad actually haddaa wax u sheegtidna qaadanayaan laakiin dad wax fiican u sheega bay la-yihiin because waxaa waaya direction haddaa ummad siisid way ku soconayaan specially markaad tiraahda dhibaan kaa qaadaya oo walba ceelaan kuu furaya ama walba beeraan kuu sameynaya marka soomaalida waxay u baahan yihiin waxaan waa step step waay diasporana waa inay ka qayb gashaa stepkaas oo la jaan qaadaa dadka gudaha ku jiro even though ay different dibcaan kala nahay laakiin haddaa u micnaysa wararkaan doonta u wadaa let's come together sida moos wixii doonta soo raacana waa meel fiican idiin geynaya marka ummadda waxay u baahan yihiin meel fiican in la geeyo si meesha dhibaatada hadda ay ku haysta la yidhaahdo we can do better anakaan kuu joogno marka hadday kalsoonidaas haystaan ummaddii way shaqaynayaan ummaddii waxay u baahan yihiin hoggaan fiican governance inay helaan structure inay helaan in civil serviceka xataa reform lagu sameeyo oo ninka shaqaalaha helo shaqadiisii hadduu sameeyo mushaarkiisa helo inuu helo dalaxsiintiisa performance review lagu sameeyo inuu helo maxaan dhahaa retirement benefitkiisa helo marka all of that haddaa intaas hadduu qofta helo waxa waddankaas waa degayaa haddana ummaddan waxay gaaraan meel weyn dadka ra'yigaas keeni karna waa dadka diaspora balaanka imaaday
inta badan waa laisku wada raacsan yahay in dhibaatooyin ay jiraan in dadka qurba joogga ah ay leeyihiin awooda iyo aqoon ay wax uga qaban karaan dhibaatooyinka jirta sidee isleeda waa sida ugu habboon ee dadka qurbaha jooga ay soomaaliya wax uga qaban karaan waa su-aal ku saabsan xalka waxa u aragta waana su-aasha ugu dambeysa
waa in ay jirtaa soomaali waa inay jirtaa dhexdooda trust is-aamin inuu jiro weya haddaanay aaminaad jirin oo la isxaqiro waxba ma toosaayaan aniga shukri walaashay ah markaan arko inay wax fiican samaynayso haddaanan shulhaddaanan dhihin shukriye wax aada u fiicanaa samaysay ee aan always ku talinayo inaan shukri lugta ka goyn weligeeda shukri ilmaheedana cadowgay ii qaadaan kuway ayayda dambe u tahayna waxa weeye anigay soo raadsanayaan ama wixii aniga farceygahay soo raadsanaya markaa soomaali weligeedba waxay lahaan jirtay iscafis fiican ayaa jiri jiray amin xoolaa la dhici jiray gabdhaa la tusan jiray gabdhaa lala bixi jiray all that thing waxay kusoo dhici jirtay hadday miyi tahayna geed hoostiisa hadday magaalo tahayna odayaal yno in la isu tago marka trustigii baa dhammaaday haddaanay ha is-aamin hadduusan jirin soomaaliya weligeeda dambe ma heshiinays waxaan jeclaan lahaa soomaaliya inay iscafiyaan ee is-aaminaan mahadsantahay cabdi halka aniga runtii diasporada maxay qaban kartaa marka diiba waxa igu soo dhaca waxa weeye meesha ay markaas joogaan maxay ka tari karaan oo qofku waxa weye masalan anagu maraykan baan joognaa washington d c baan hadda joognaa haddii aniga la yidhaahdo maxaa ugu effectivesan ama aad ka qaban kartaa waa inaan u ololayno waxyaabaha aan isleenahay soomaaliya waxbay tarayaan oo ama ha noqoto hay-adaha dawliga ama ha noqoto kuwa privateka ama kuwa humanitarianka ha noqoto oo kuwa danofalka ama ha noqoto congressmaanada iyo dadka ku taxalluqa oo arrimaha soomaaliya gacanta ku haya sababtoo ah soomaaliya waktiga dheer waxay ku tiirsanaan doontaa qurba joog iyo dalay ka yimaadeen waa giban waay waa arrin oo aan wax bedeli karaa jirin inta soo socota ama maskax ha noqoto ama maal ha noqoto ama maaragtay ha noqoto caawimaad ha noqoto dadka keliyo ay fiirsanayaan waa dadkooda caalamka ku fiirsan ama yurub ha jooga ama maraykan ha jooga ama meel kale ha jooga marka inay isku dayaan qofka qurba joogga inuu meesha uu jooga yidhaahdo adoo halkaa jooga ama keli ahaada ama koox koox ahaada maxaad ka tari kartaan oo dalkii ku gudbin kartaan taasay aniga iila muuqataa markaas kadib qofku ha goosto isagu hadduu aadaya iyo hadduu maarata siyaabo kale u caawinayo laakiin waa inuu ka bilaabaa meesha uu markaas joogo iyo wuxuu ka tari karo
mahadsantahay afgoy
aniga sidaan arko actually dhibaatadas maanta in haysato soomaaliya haddaan nahay waxaa ugu weyn aan- middan waxay tegeysaa society walbaa tagto oo dhibaatooyin sidaan oo kalea soo maray taariikhiin haddaa eegto waa faqriga iyo gaajada faqriga iyo gaajada inuu qofka hadduu faqri yahay uusan wax haysanin gaajana ay- ay jirto wax walba way ka suurtowdaa qofkaas bini aadanka ah si uu u helo waxa uu cuno ama carruurtiisu wax u siisto marka midda annaga ina looga baahan yahay waxay tahay labadaas sidii aan xoogga u saari lahayn waddankeenna dhibaatooyinka sidii ugu bixi lahaa abaarahan aan ka hadalnay waa wax laga xumaado in sanad walbaba ay soo noqdaan oo ma garanaysaa laga hadlo safaaradda marka la furaayay sanad ka hor ayaan arrinkan ka hadlay waraysi aan university waa waktigii november time frame ay ahayd oo maaragtay oo aan oranayay war waxaan wax disasterkan wax alla keena maaha wax man made waay you know dhirti la jara waddankaas eh, environmental impact ay waddanka ku yeesheen marka waa inaanu u helnaa xal la ogyahay xalkaasna waa inuu ka yimaadaa sida walaashaynay ka hadashay dad soomaali ah oo yaqaano wadankooda dhulkooda yaqaano wax qaban kara way jiraan dad badan oo soomaali ah oo waxaas bartay oo oo howshaas wax ka qaban kara marka midda ina looga baahan yahay ugu horeysa aniga sidaan arkaya sidaan ugula dagaalami lahayn faqriga iyo gaajada labadaas haddii aynu xooga saarno insha allah inta kale way imaanaysaa mahadsantahay shukran
anigu waxaan qabaa horta een, isbedel badan horta waa dhacay een, waxaana ku faraxsanahay horta dowladda sida isku bedeshay very maaragtay ah, democratic way iyo hadda dowladda farmaajo sida hadda u bilaabeen nidaamkii hadda yahay inay maaragtay u- askarta dhisaan amisoon meesha ka saari doonaan waddankii hanan doonaan marka ani waxay la tahay number one horta waddanka horta hala hanto marka waddankaa guda oo xuduuddiisii ilaalin kartid ood og tahay qaftii soo gasho iyo qafta ka soo baxdo oo dadkii aad maaragtay gaarsiinaysa wixii shaqo ah aad ka warqabtid waxay qabaan because markaad tirahdid mas-uula qaaday waa ceeb waa qaaday marka ninka madaxweynaha eh waxaa laga rabaa inuu og yahay gobol kasta tuulo kasta meel kastaba inuu soomaali danteeda ilaaliyo shacbi shac- eh, shaqsi kasta ka ilaaliyo marka way badan tahay horta maaragtay waxa laga rabo mas-uuliyadda aad bay u ballaaran tahay haddana waxaa waa inaa shacbiga la shaqeeyaan ani waxaan qabaa shacabka meel kastay joogaan hadday waddankooda u istaagin waddankaas cid kale u istaagaysa ma leh marka shacabka aa laga rabaa inay sameeyaan eh, istaagi inay ku taageeraan dowladda marka wax hadday dhistaan waa gurigay dhistaan marka gurigooda ha dhistaan aan dhihi lahaa soomaaliya aadaa mahadsantahay
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkai faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa ka qayb gala barnaamijka baarliin cali oo ka mid a soomaalida muddada dheer ku nooleed agaaraha washington d c islamarkaana hay-adaha kala duwan ee dowladda dalkan maraykanka lasoo shaqaysay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah oo isna ka mid a dadka muddada dhowr iyo labaatanka sano ka badan ku nool agaaraha washington d c maxamed maxamuud cali afgooye oo ka howlgala dowladda hoose ee washington d c iyo shukri cabdulaahi cadow oo hay-ado kala duwan oo dowliya uga soo shaqaysa dalkan maraykanka iyo dibaddaba tan intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystiya nabadgelyo